sawirada lasoo dhigay muujinaya inaad kulanteen wafdi somalilan ka socda muxuu daaranaa
bismillaah waa idin salaamaya marka hore ilaahay hadduu kuu roon yahay wasiirka madaxtooyada ee somalilan iyo faysal caliwaraabe waanu isku aragnay dubai meel mool ah oo ilaahay hadduu kuu roon yahay actually masjid ku yaalaanu ku kulanay waa ku kulan waa ku ballanay garanayo oo wadaqadeeyey kaftan iyo ilaahay hadduu kuu roon yahay mid siyaasadeed iyo mid aanu ku xaajoonaynay iyo mid aanu go-aano ku wada kala qaadanaynay iyo mid aanu heshiis ku gaadhnay midnaba ma ahayn markaa kulan qadaawun bu ahayood isku aragteen
kulan qadaawunba waxaa isku aragnay waxba taqaano oo ilaahay hadduu kuu roon soomaaliya oo isugu yimid meel oo wada qadeeyey oo kaftamay oo ilaahay hadduu kuu roon yahay haddii arrin ku jirto aanu waxuun isla soo dhodhoweynay waxay ahayd in la wada taageero wadahadalka u socda labada maamul ilaahay hadduu kuu roon yahay khaatimo iyo somalilan okay garaad waxay dad badan dareen ka qabaan kulankaas in uu salka ku hayay inaad wadahadaladii khaatumo aad ku soo biirtay adiga oo ahaa garaadka guud ee isimada gobolka sool arrintaasi macquul ma tahay
wadahadal wadahadallada waan taageersanahay sidaan hore u sheegay waan soo dhoweeyey ilaahay hadduu kuu roon yahay hase yeeshe ee haddaanu khaatumo nahay hawsha waa noo qaybsan tahay xukuumad baa jirta xukuumaddaasaa hawsha wadda xukuumaddaasaanu uga dambaynaa xukuumaddaasaa wixii ay la soo gaarto noo soo gudbin doonta maamulka somalilan markaasay noo eg tahay in aanu ka hadalno ama aanu wax ku daro ama aanu wax ka reebno hase yeeshee haddeer hawsha tifaqtirkeeda iyo ka hadalkeeda iyo wadisteeda iyo xaajadeeda waxaa iska leh maamulka khaatumo haddeer okay garaad waxay dad badan ay isweydiinayaan garaadku waxa uu ahaa isagu ninka sida weyn u taageera khaatumo iyo soomaali weyn fikirkaagii miyuu isbedelay
soonigan ku leh ilaahay hadduu kuu roonya waxaanu uga dambaynaa u daba fadhinaa u igmanay hawsha wadahadalka maamulka khaatumo maamulka iyagu waa ka khaatumo ee ka somalilan maaha waan gartay garaadeen waxaa tahay garaadka guud ee isimada gobolka sool iyo sool sanaag iyo cayn adugu maadaamood garaadkii guud tahay siyaasadda deegaanku isimadu iyadaa ka mas-uula arrintaas miyaan la odhan karin siyaasad xumada deegaanka idinka isimada ah mas-uulkaa
siyaasadda kama mas-uulhin siyaasadda waxaanu u samaynay hoggaan ilaa s s c cid baa mar walba aanu samaynaynay oo aanu ku garab taagnayn oo aanu hawshaa siyaasadda nooga gacmo dhuudhuubnayd haddeerna cidda nooga wakiilkahi waa maamulka khaatumo iyagaanu kula xisaabtamaynaa iyagaanu u daba fadhinaa iyagaa meesha reerka ay ku furaan aanu hadba ka hubinaynaa marka annagu dhaqan baanu nahay waxa aanu ilaalinaynaa oo aanu ku ilaalinaynaa maamulkayaga waa sida ay uga fakerayaan iyo hadba meesha ay geeyaan danaha dadka yaga mid deegaaneed mid nabadgelyo mid masiiri ilaahay hadduu kuu roon yahay iyagana aanu ku daba joognaa garaad jaamac waxaa jirta isimada gobolka sool iyaga laftoodu ma ku wada socdaan wadahadalladanoo deegaamadii inay khaatumo wada matasho oo wadahadallada somalilan ay ku matasho ma kugula socdaan mise waa keliga iyagaad weydiinaysaa ciddii maamulka leh aaminsan anigu intaan ogahay waxa weeye in aanu khaatumo wada samaynay taleex ku wada samaynay shacab weynuhu markii ay reer khaatumo ay go'aankaa wada qaateen toddoba kun oo ergey in gaaraysa oo cuqaal leh oo culimo leh go'aankii ay soo gaadheen ee ahaa inay maamul leeyihiin khaatumo la yidhaahdo arrimaha siyaasadda dhaqaalaha amniga iyo ilaahay hadduu kuu roon yahay xaajooyinka uu uga wakiil yahay aanu u guddoominay tii baan taagnahay tii baan ilaa iyo maalintii la sameeyey aan taageersanahay haddii cid cid aan taageersanayn ay jirta iyagaa u sheegaya shacabkii aanu odayaasha u ahayn waxay igu bedeleen yan waxay u hayaan okay garaad waxaa jirta qaar ka mid a isimadu waxay ku shireen deegaanka buuhoodle arrintaa way ka soo hor jeesteen ma la socotay arrintaa
may lamaan socon
okay garaad waxaa kaloo jirta cali khaliif galeydh iminka ma joogo deegaanka buuhoodle wuxuu joogaa widwid halkaa maruu isiriyo inuu ka dhoofo u damcay ciidamaan weeraray hargeysuu ka dhoofay bal arrintii halkaa ka dhacday ka warran buuhoodle
runtii nasiib daray ahayd deegaanku waa deegaan nabadgelyo ah waa deegaan hoos yimaada ee maamulka khaatumo waxay dhaqaalo badan iyo dadaal badan baa galay in airportka la sameeyo in si yar loo carqaladeeyo airportka magaciisii iyo ammaankiisii iyo ilaahay hadduu kuu roon yahay danihii dadku ay ku qabsanayeenna aada iyo aad baa looga xumaaday shacab weynihii reer buuhoodleh na waad waad arkayseen oo waad la socotaan siday uga dhiidhiyeen arrintana dhowr qof iyo shakhsiyaad meelo kale laga soo abaabulay baa ka dambeeyey mid reer buuhoodle ay ka dambeeyeen qoys iyo qabiil ma ahayn aada iyo aad baan uga xunnahay bal sidii arrintaa loo daweyn lahaa dibna ay ugu dhacdeen hawshii airportku uu ummadda u hayana dib loogu soo celin lahaana gacantaa lagu hayaa garaad waxaa jirta siyaasiyiin badan oo deegaankaaga aad ka soo jeedo aad garaad u tahay baa meelo kala duwan puntland jooga dowladda federaalka jooga somaal somaliland jooga sideed u ururinaysaa iminka dadkii oo aad leedahay war deegaankii nabadaha laga dhaliyo seed isugu keeni kartaa adu maadaamaad garaadkii guud tahay
deegaankan dadka aan garaadka wahay ay degan yihiin waa ay korshadeen oo maamul bay samaysteen ummadda soomaaliyeedna waa ay ka tirsan yihiin inta ka fikir duwan arrintaa ee u aragta hargeysa in looga taliyo deegaanka ama garoowe in looga taliyana waxaanu leenahay taladu waxay ka askumtaa haani gul gun bay ka askumataa haddaan taa la isla helinna cid kale iyo meel kale macna lagu yeelan maayo marka waa soo dhowaynaynaa waanu u baaqaynaa waa u gurguuranaynaa in dadkan taladooda iyagu ay leeyihiin oo baraxla ciddii doontaa ha hogaaminayso tala baraxla oo aan meelna ku qasnayn oo aan meelna hoos hoos joogin oo aan meel kale ilaahay hadduu ku roon yahay laga soo askumayn ama laga soo yeerinayn dadkani in ay yeeshaan kadibna meeshay doonaan iyo siday doonaan iyagoo xor u ah ay u dhaqaaqaan garaad haddii wadahadallada somalilan iyo khaatuma ay guulaystaan maamulka khaatumana uu intuu ku biiro ula heshiiyo somalilan ku soo biiro mabda'aaga adiga wax ma iska beddelayaan markaa
aynu aragno ka hor dhici maayo ka hor dhici maayo ilaahay hadduu kuu roon yahay wadahadal baa socda wadahadalka hadba meesha uu marayo iyo sida uu soo baxaa go-aankaygu noqonayaa laakiinse mid mar walba go-aankaygu waa yahay dadkan taladooda iyo deegaankooda inay xor u yihiin haddii nabadgelyo lagu gaarayo falilaahi alxamdu haddii nabadgelyo lagu waayo sidii kale ee lagu dooni karaba waxa weeye waa waa